بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد وهي وعن كترني الدرس الثاني عشر والدرس جه لبي الطبنات بكبل أبنية دروس تاني وعلي الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة shuruud alwuduuc wuxuu galay alwuduuc weysada shuruudda ay leedahay yacnii halkana wuxuu la jeedaa afcaashii weysada ee afcaalulwuduuc samayntii iyo ficilkii buu u jeedaa waayo haddii la gudo waa ficilka iyo samayntii baa loola jeedaa haddii la fatxiyo bilfatxina biyaha lagu weyse qaadanayo laftooda ayay dee markaa noqonayaan haddii la fatxiyo oo dee bilfatxi waa almaa lagu weyse qaadanayay haddii la godona ficilkiiba markaa loola jeeda marka halkan wuxuu la jeedaa alwuduu weysadii samayntii la samaynayay ficilkii ee shuruudda markaa loo shardiya waayahay wahiya shuruudda haddaba loo shardiyaa shardigana waa ninkii soo sheegnay waa shay haddii laga tago shaygu aanu ansaxayn haddee mashruudka ma ansaxaya haddaan shardiga la helin wahiya waxay tahay ay noqonaysaa casharatun toban arrimood weeyaan alislaam islaam inuu yahay waalcaqlu caqligii laba watamyiis inuu wax kala saarayo saddexdaa dee qodob duruusta horena in kusoo wada qaadano salaada iyo dee cibaadaadkao dhan jamiiculcibaadaati wax allaala waxa cibaadaadka oo dhan islaam caqli iyo tamyiis oo shuruudda dee ay ku ansaxayso waayo weysadina ma ansaxayso salaadina ma ansaxayso soonkii ma ansaxayo xajkii ma ansaxayo xajka mooyaane ilaa xajka mooyaane waayo xajku qofka yar ee biyaha ee laba jir haddii dee xajkiisu waa ansaxaya isaga inkastoo goordhow dee xajatul islaamkii kale laga rabo laakiin hadduu sameeyo waa kidaba ka ansaxaya qofka xajka ila alxaj waa alcumra waa laga soo reebay waayahay islaamkii iyo caqliga iyo tamyiiska saddexdaasi cibaadaadku way ku xidhan yihiin xajka iyo cumrada mooyaane oo tamyiiska laga reebay waayahay saddexdaas waan soo marnay marka oo duruustii horen kusoo qaadanay islaamka waxaa baxaya kaafirka caqligana maxaa baxaya kii waalnaa iyo kii mactuu ahaayee waxu dhinaayeen caqligiisu daciifka ah ama dee sacsac ama qof waxu dhimay atamyiisna waa qofka wax kala saaray anniya niyadii buuri sheekhu niyaduna waa shardi fii jamiici alacmaal acmaashoo dhan waxaa loo shardiya niyo macnaha niyaduna wuxuu yahay inuu qofku qalbigii sheegay ka goosto waa casmintii qalbiga oo de markale waa niyo iraadatulqalb qalbigu inuu sheega doono iyo qasdi uu sheega u qastinay inuu weyse qaadanayo amarka ilaahay tabaaraka watacala niyo marka niyadu halkay dhacdaa maxalu niya niyada maxalkeeduna halkay dhacdaa qalbigay dhacdaa bay yidhahdeen culamadu oo carabka maaha de wax lagu dhawaaqayo la odhanayo nawaytu maaha maxalu niyati alqalbu duuna allisaan yacni maxalka niyadu de carabka maahee niyadu qalbigay dhacdaa maxalka niyadu waa qalbi fii jamiici alcibaadaat ama salaad ama soon ama weyso dhammaan cibaadaadka niyada loo shardiya maxalkeedu waa qalbiga qalbigay dhacdaa carabka ma dhacdo saasaa ahlucilmiga iyo culimmaduna ay isku waafaqeen waayahay niyadii wastisxaab inuu qofku daa'im yeelo uu baaqi yeelo xukmiha xukunkeeda inuu daa'imo istisxaabka inuu xukunkii weysada daa'imo oo dee bimacnaa inuu shaygii ku baaqi yahay bian laa yanwi waa inaanu niyoon qacahaa qacu niya niyada inuu jaro inaanu niyoon xataa tatima ay dhammaystirmayso tahaaratuhu tahaaradiisu ay dhammaystirmayso oo intaa weysada uu ku jiro weysada dhexdeeda uu ku jiro inaanu goosan qacu niya markaa masalada qacu niya bimacnaa qofku wuxuu qalbiga ka goosanaya inuu weysada ama bartaa ku joojiyo ama weysada gooyo ama weysada jaro intuu ka kaco wax kala qabsa marka qofku isagoo weysaysanaya hadduu qadcu niya niyada qadciyo tiibuu sheekhu markaa leeyahay waa inaan qofku intaa acmaasha atnaa alwuduu ku jiro waa inaanu niyoon qadcinta weynaanu bianlaa yanwi waa inaanu niyoon qadcaha jaritaanka niyada xataa tatima ay taam noqonayso tahaaratu marka haddee qadcu niyana cibaadaadkao dhan dee way burinaysaa qofku hadduu goosto casmiga hadduu qofku casmiyo calalqaci hadduu casmiyo ama gooyo inuu shaygii qatciyo xukunkiisu muxuu noqonaya cibaadaadkao dhan isagoo salaada ku jira ayaa wuxuu goosta inuu jaro isagoo imika sooman ayaa niyadda wuxuu gooy inuu cuno isagoo waxba cunin xataa hadduu qadciyo kawru niyadda kaba goosto gebigeedaba inuu soonkaa jaro isagoo waxba cunin marka culummadu waxay leeyihiin casmiga calalqaci qofku hadduu goosto oo niyadda uu ka gooyo inuu shaygaa jaro muxuu xukunkiisu markaa noqonaya wuxuu xukunkiisu noqonayaa cibaadaadkaas way buraysa oo dee casmiga cala alficli yubdil alcibaadaat jamiica alcibaadaat dhammaan cibaadaadkao dhan haddii la qadciyo oo qofku goosto inuu jaro waa jabaysa ila alxaj waalcumra culummadu xajkii cumradu bay ka soo reebeen waayo xajkii cumrada ilaahay tabaaraka watacaala muxuu yidhi wa atimu alxaja walcumrata billah marka xajkii cumrada hadduu isagoo cumraysanaya fii anaa'i alcumra ama fii anaa'i alxaj isagoo ku dhex jira hadduu yidhaahdo go ma goaysileyn culummadu subxaan allah waa xajkii cumrada laakiin cibaadaadka kale yani waa qaacida cibaadaadka kale hadduu isagoo imikao kale uu yidhaahdo niyadda waxaan ka goosta inaan cuno yacni soonkuu jabaya marka mufsidaadka marka culamadu waxay ku daraan waxyaaba shayga fasaadinaya qadcu niyati niyada inuu shayga ka jaro mas'ala taraddud hadduu ka wara taradudo taraddud waxaa la yidhaha miyaad goysaa mise waad niyo iska soomanaataa niyo mise waad iska cuntaa kaa taraddud baa isaga la dhaha hadda casmi maaha waayo taradudka wixii ma samaysaa mise ma markaa taradudka ataradud bayna shay-ayn ma samaysaa ma ka tagtaa waxaa ma taradudku isaga waxba ma jebinayo asaxiix taradudka qofku shay ku taraduda niyo miyaad goysaa mise waad iska daysataa niyo ma iska wadaa shayga cibaadadii mise hadduu saa u taradudo cibaadadii dee sida saxiixa ah ma jabayso laakiin casmiga shayga la goostaa oo qadciga la uu qofku yidhaahdo niyaddii way ka soo go'day niyadaydii dee shaygu waa waa kaa jabay ugu waayo xataa waxba ha cunin rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi innahu kaana xariisan على قتل صاحبه علماء waxay u dalisheen ninkii kale القاتل والمقتول waanu garanay meelaha qaatilka qaal fama balu المقتول ninkii dhintay muxuu naarta ku gala qaal innahu kana harisan على قتل صاحبه marka علماء waxay u dalisheen ka isticmaaleen qofku shay haduu goosto uu waxa waa sameynaya oo isaga laga horeeyo dambi buu sameeyay marka xasmiga ficilka shay la goosto wuxuu yahay ficlun qofku mukalaf buu ku noqonaya hadduu casm calaa khilaaf baa ku jira laakiin waayo marka halkaana dee qofku qatcu niy niyad inaanu jarin inta aad weyse qaadanayso dee war adoo lugihii meedhaya ama wejigii meedhaya ama tusaale ahaan dee madaxii masaxaya haddaad niyada tidhaahdo khalaas aad goosata de hadda waxna waa khaadiro qofku kusoo duulaa waxna wax qalbigu ku degay wax laga sheekaynaya wax qalbiga ku degay oo qadci niyadii qofka ku xasilay kaasaa la yidhaahda casmi kaasa marka mar hadduu casmi gaadho oo dee ama shaki dhaafto ama taradud dhaafto ama waxyaabaha ay dhaafto qofku wuxuu noqonaya mukallaf ayuu qofku marka ku noqonaya marka masaladaasina in qofku markaa inaanu qadcin waayo ilaa inta weysadiisa uu dhammaystirayo wain qitaac waa inuu goobuu yidhi muujibulwuduu kii waajibinayay weysaduna waa inu goo oo dee xadadku waa inu ka goo qofku markuu weyse qaadanayo ee weysada uu bilaabayo dee waa inaanu bilaabin isagoo dee xadadka ka soconay waayo weysada waxaan waajibinayay xadadku dee waa inuu inqitaac waa inu goo marka xadadku waa inu goo qofku hadduu idhaa waan weyse qaadanaya isagoo ama tusaalahaan kaadida ka socoto ama dee xaajada u fadhiya ma ansaxayso isagoo xaajadii wadaa inuu weyse qaataa ma ansaxayso marka maxaa shardiya inuu go'o xadadkii waajibinayey weysadu waynu go'o wanqitaacu waynu go'o muujibu kii waajibinayey keenayey alwudua weysadana maxaa waajibiya dee waa xadadkii marka alxadath alasqar walxadath alakbar waa in uu go'o xaajaadkii waa inuu go'o kaasina waa shardi oo loo shardiya waa waxyaabihii markaa weyse loo shardinayey wastinjaahu inuu istinjo qaato uu dee biyihii isticmaalo isticmaalulma biyaha inuu markaa isticmaalo oo uu ku istijoodo wixii ka soo baxo iskaga maydho aw amase istijmaar inuu isticmaalo axjaartii dhagaxii iyo jimaarkii dhagaxii inuu isticmaalo qablahu qabla alwuduu intaanu weyse qaadan inuu maxaan ku ama biyo isticmaaloba ama dhagaxba uu isticmaalo ee waa haddii uu dee markaa suuliga galo wax ka yimaadeen inuu iska madho weeyaan waa qofkii markaa dee isagu xaajooday weeyaan ee suuliga gala ee xaajooday waa inuu ama biyo iskaga maydho haddii kale dhagaxii waa inuu isticmaalo labadaba waa bannaan in la isticmaalaa haddaanu laakiin xaajaba qaadan oo yidhaahdo suulina maangeli manaan xaajoon inuu istijo qaata dee shardi maaha qaarba fuqahadu waxay idhaahdaan inkastoo inay fuqahada dee aqwaashooda muctabarka ahayn qaar baa odhanaya istijadu markasta waa shardi qofku inuu soo labada farji inuu maydho qoladan shiicada ee weliba madhabkaa saydiyadu qofku inuu labada farji maydho isagoon xataa weyse qaadan isagoo qofku dee waxaan ujeeda xaajaba aan qaadan ama dee xaajaba aan soo gudan haddana waxaa ka mid a shuruudda weysada qofku markuu doonaya imika inuu weysaysto markaba waa inuu meel tago inuu soo istijoodo marka hadda shardi maaha mar haddaanan xaajaba gudan ood suuqa ka timaadod iska timaado tusaale ahaan dee qofku toos buu weysaysan karaa iyagu meybay ku leeyihin waa inuu qofku meel tago labada xubnood farjaynka waa inuu soo maydho waxay ka mid tahay shuruudda weysada laakiin qowl saxa maaha in labada farji markasta la shaqeeyo qofku dee haddaan waxbaba qabin hore ka weysan waayahay taasina shuruudda ka mid tahay istinjaa ama inuu dhagax isticmaalo qofkii xaajo gutay weeyaan intaanu weysada bilaabin kii kalena dee horunbuu ka bilaabaya khilaafan lishiica ayaynasan waayo waxaa kaloo loo shardiya uu yidhi sheekhu raximahullah wa duhuuriyatu inuu daahir yahay ma biyuhu inay daahir yihiin oo biyaha lagu weyse qaadanaya waa inay yihiin biyo daahira oo dee ma bannaana biyihii nijaasta ahaa in lagu weyse qaato biyaha nijaasta ah in la isticmaalo dee ma bannaana waayo biyuhu waa inay yihiin biyo daahira wa ibaaxatihi biyuhu biyo xalaala waa inay yihiin biyihii markaa xaaraanta ahaa ma bannaana qofka muslimka ahi biyo xaaraana ama biyo dee la soo xadayba oo dee qasabad kale laga soo xaday yaa tusaale ahaan inuu ku weyse qaato ma bannaana markaa biyo waa inaanay xalaalna yihiin waa inay daahirna yihiin saa weeyaan marka dee waxay ka mid yihiin shuruudda culammadu dhigaan horta laa shaka shaki ma laha dee ma bannaana biyo xaaraana in lagu weyse qaataa biyo nijaas in lagu weyse qaataana dee xalaal ma laakiin hadday dhacdo ka waran biyo la soo xaday hadduu qofku ku weyse qaato maxaa la odhanaya culimmada qaar ba iyagu waxay yidhaahdeen ahlucilmiga qaar ka midi weysadina waa ansaxaysaa oo dee wuu weyse qaatay dembigii taxriimkii biyihii xaaraanta ahana isaga way saaran yihiinoo dee shaygii xaaraanta ahaa ayuu ku dhacay marka weysadina way ansaxday oo wuu weyse qababaa la odhanaya dembigii taxriimkuna waa saaran yahay marka weysadii way ansaxday maca التحريم آه مع التحريم ودو بيهنا وحرام ويسدنا وانصحدي دنبغينا marka waa saariye culimada qaar sida iyagu kala laakiin day waa masaa'ilka culimadu aad iyo aad iskugu khilaafaan qofku inuu ee ku weysa qaato biyo xaraana inuu ku xajo maal xaraana inuu ku tukado mara xaraana waxyaabaha soo dhan culimadu aad iyo aad bay iskugu khilaafaan masaa'ilka noocaas qofku hadduu ku tukado aqal xaaraana ka hor wuxuu ku tukaday dhul xaaraana dhulka qof kale oo ka dhacay markaas salaadan dhulkan xaaraanta lagu tukanayo culimmadu isku khilaafsan oo waayo dee salaadina way ansaxaysaa bay yidhaahdeen dembigii dhulkanna isagu saaran yahay marka waxaa la kala qaadaya jihateenka oo dee farqi baa labadii kale jiha u dhexeeya jihadii nahyigana isaga xambaarsan addoonku yaa oo jeedinay salaaduna shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo axkaamteedina waa waas marka salaaduna way ansaxday dambigii dhulkuna uu saaray in culimada qaliilaan sidaas oo kale mara xaraan ku tukaday wuxuu neefkii ku gowracay neefkiibaa waxaa lagu gowracay midi xaraam show mididu waa xaraam u soo xaday markaa mididii xaaraanta ahayd ee neefkii lagu gowracay ka warran neefkuna xalaal buu noqonayaa dee mididuna waa xaaraan baa la odhanaya marka hadduu ku weyse qaato haddaba weyse xaaraana maxaa la odhanaya dee waxaa la odhanaya marka weysadu way ansaxday ayay culimmadu qaar yidhaahdeen dembigina waa leey sheekhuna isagu wuxuu leeyahy may ansixin oo dee ma gudayso waayo waxa loo shardiyaa waa madhabkii imaam axmed inay biyuhuna daahir yihiin oo aanay nijaas ahayn marada inay inay xalaal tahayna waa loo shardiya waayahay waisaalatu waa in la suuliye buu yidhi waa in qofku suuliyo maa shayga yamnac diidayey wusuulahu in la gaadhsiiyo wax allaala wixii diidayey wusuulahu biyuhu inay gaadhaan ila albashara jidhka wax kastoo jidhka basharada ama dee jidhka diidaya inay biyuhu gaadhaan oo dhan waa in laga takhalluso marka oo dee wax allaala wixii ama julmi lahaa ama dee cajiin qooshkoo kale iyo waxyaabaha dee shayga jidhka hadduu maro ee adag ee diidaya biyuhu inay jidhka taabtaan dee waa in marka qofku iska suuli dadka qaar ka mid wuxuu weyse qaadanaya isagoo jidhkiisa iyo gacmihiisa ama qoosh adag oo dee julmila xad leh oo diidaya biyuhu inay gacmaha ay gaadhaan marka shay kasta oo gacmaha ama lugaha ama xubnaha weysada la mariyey oo diidaya biyaha inay jidhka ama basharada inay taabtaan diidaya dee markaa ma ansaxayso weysadii markaa ma gudisu le waayo dee biyihiiba jidhkii may taaban waxyaabaha dee ama hadduu girin marsado ama subag waxyaabaha si uu dhib ma laha ade qofka hadduu girin marsado ama saliid marsado jidhka biyaha caadiga u marayaan way gaadhayaan laakiin waxaa laga sheekaynaya waxyaabihii dee ama cadsinka ahaa ama waxyaabaha kale ee xadka leh ama julmiga leh ee diidaya inay biyuhu jidhka toosu taabtaan marka waa inuu dee isku suuriyo dadka qaar ka mid ah waxaa dhacda fariisa xamuurad bay marsanaysaa marka imanka xamuuradda la marsadaa dee waxay leedahay jurmi bay leedahay waxaa laga yaabaa jidhkii inaanay biyihii gaadhin oo dee xad ayuu yeelanaya markaa waxyaaba kastoo diidaya biyuhu inay gaadhaan waa in qofku iska ilaaliyo wadukuul waa inu soo galo buu ihi waqti salaati salaada waqtigooda waa inu soo galo salaada waqtigooda waa inu soo galo fii xaqi xaqa manka xadatuhu qofka xadadkiisu isaga daa'imun qofka xadadkiisu uu daa'im yahay ee mar kasta wax ka imanayaan isaga waxaa loo shardiyaa markuu weyse qaadanayo in salaadu ay soo gasho dadka dee qaar baa xanuunsanaya dadka qaar baa mar kastaba riix ka socota dee yacni riix haw ayaa mar kasta ka imanaysa naqis baa ka imanaya dadka qaar baa kaadu mar kasta ka socota oo dee daqiiqad kasta waxbaa ka imanaya dadka qaar dee dumarka qaar ka midana dhabar furan bay leeyihin ama dee shuban baa ku dhacaya oo dee mar kasta dhib baa ka soconay markaa dadka noocaas mar kasta wax ka imanayaan ama kaadi ama riix ama istixaada oo way dee dhabar furan bay leedahay dadka noocaasi mar kasta wax ka imanayana xanuunsanaya isaga waxaa loo shardiyaa markuu weyse qaadanayo in salaadii wakhtigoodu soo galo markuu salaad wakhtigoodu soo galo ladhaa imika duhurku u taagan yahay ee salaaddii la eedaamo ila waa qof iska xanuunsanaya kolba wax ka imanayaane markaa saacaddaa joogto unbuu daharo qaadanaya kadibna salaadii ayuu tukanaya wixii ka imanaya iyo wixii ka soo baxayana laa cibrata lahu wax ictibaara wa dukhuulu waxaa loo shardiya inuu soo galo wakhti salaati salaada wakhtigooda waa inuu soo galo fii xaqi xaqa man qofka xadadu xadadkiisu daa'imun uu daa'im dadka qaar ba xadadkiisu daa'im yahayoo dee mar kasta waxbaa ka imanaya markaa dadka xadadka ka imanaya uu daa'im yahay mar haddii xadadkiisu uu daa'im yahay oo dee mar kasta kolba wax ka imanayaan maxaa loo shardiya dukhuulu waqti salaati salaada waqtigeeda inuu soo galo qofka xadaskiisu mar kasta uu ka imanay intaasina waa dee axaadiis baanu ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi gabadhii faatima ee mustaxaadada ahayd waxaad u weyse qaadataa salaad kastaba u weyse qaada baa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waayahay adarsa aalit cashar darsiga saddexiyo tobnaad furuud ulwuduu weysadu waxyaabaha faralkaa ee ay leedahay wahiya sita lix arrimood lix qodob weeyaan qaslulweji wejiga waa in la maydho qasr inuu maydho alweja wejiga waa inuu maydho wejiga waa in la maydho oo dee aayaddii qur-aanka ahayd faqsiluu wujuuhakum waayahay wa minhu wejiga waxa soo hosgelaya magaca isamka wejiga ama musamaha wejiga wejiga waxa soo hosgelaya raacaya almadmadatu luqluqashadii afkii la meedhayey ee dee biyaha lagu taxriikinaya lagu dhaqdhaqaajinaya taxriikulmaa'i filfami luqluqashadu waa biyaha in lagu taxriikiyo afka lagu dhaqdhaqaajiyo weeye walistinshaaq sandaarsi in biyaha la gaadhsiiyo sanka gudihiisa oo dee naqaska la jiido biyaha la sandaarsado weeyaan istinshaaq waa sandaarsi weeyaan isagana waa in lagu dheeraado ilaa an takuuna xadiiska ilaa an takuuna saa'iman aa iska ilaali hadda qaar bay malaada ku dheeraan gaadhay waynu soomanahay marka qofka soomani uu iska ilaalinaya dee kuma dheeraanaye laakiin dee dadka kale qofku markaanu soomanayn ayuu dee ku dheeraanaya si fiican buu biyaha ugu jira ilaa an takuuna saa'iman wa qaslulyadayni in la meedho labadii gacmood ila almirfaqayni ilaa xusullada ila almaraafiqi aayadda maydha gacmihiinna ila almaraafiqi ay maca almaraafiqi maca maraafiqda ilaa xusulka de waa la maydhaya waa faralkii weeyaan wamasxu waa in la masaxo buuhi jamiica ra'si madaxo dhan waa in la masaxo madaxa waa in la masaxo aayaddii qur-aanka ahayd wamsaxuu biru'uusikum madaxana waa in la masaxo kayfiyada sifada masxigana ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waata ka sugnaatay axaadiista qaabku masaxay madaxa inuu fa aqbala bihima inuu dee bilaabay foodanaasiyada ka bilaabay kadibana xagga ugu dambaysa qadaadka haddana halkii uu ka bilaabay ayuu ku soo celiyay xadiiskii bukhaari muslim soo saareen marka sifada qaabka loo masaxayaana dee waa qaabka madaxoo dhan in la wada masaxo sida rasuulka ka sugnaatay salawaatullaahi wasalaamu calayh marka madaxa waa in la masaxo marka dee mar kelina waa la masixi karaa saddex goorna waa la masixi karaa waaxidana waa soo aroorta marmarna waxa la masixi karaa alaaa saddexna madaxa waa la masixi karaa sida axaadiista qaar ka mid ay ku soo arooreen waayahay madaxana waa la masaxay wa minhu madaxa waxaa raacaya aludunaani labada dhagoodba madaxay soo hosgeliyaan xadiiskii tirmidi iyo abu daawuud soo saareen aludunaani min ara'si labada dhaguhu madaxay markaa ku jiraan marka madaxa marka la masaxo ee qofku dee madaxa dhammaan uu wada masaxo dhagahana markaa waa masaxaya laakiin biyo cusub wadaadow biyo cusub miyaa loo qaadayaa mise loo qaadi maayo dadka qaarba dee intay mar kale ku celiyaan dhagaha ayay waxay u soo qaadeen biyo cusub bay dhagaha usoo qaadaan marka mas'alada biyo cusub dhagaha ma loo qaadayaa mise loo qaadi maayo sida saxiixa ah wax daliila looma hayo oo sheegaya in biyo cusub loo qaado labada dhagood lama hayo ya wax dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ma jiro culammada qaar waxay tilmaamaan ibnu cumar ay yidhaahdeen ugu qaadi jireen laakiin dee daliil cad ma jiro oo saxiixa oo sariixa oo dhagaha in loo qaado soo arooray ma jirto marka inta baaqiga ah ee madaxa ka soo hadhay ee ka hadhay qofku markuu madaxa masaxo aludunaan min arasi baaqiga ayuu dhagaha ku masaxaya waayahay wa minhu madaxa waxa ka midoo ku jira aludunaani labadii dhagoodna madaxii bay markaa raacaya dadka qaar ka mid halkaa markay marayaanay dhagaha masaxaan ilaa qoorta iska masaxdaan waaba iska nafisaan balka warrama balka warrama dadka qaar baa ilaa halkaa iska masaxanaya oo qoortu iska masaxanaya oo saw iska wadaya in raqabada qoorta la masaxo wax daliil min ku soo arooray ma malaynaysan may daliil sharci ah oo sheegaya in raqabada iyo qoorta la masaxaa daliil looma hayo ta kale xukunka sharcigu daliil buu doonaya maadaama sheegu xukun sharciga yahay dee daliilba doonay qofka ilaa qoorta waa la masaxan karaa waa la iska wadan karaa oo qoorta la masaxaa dadka qaar baa masaxa wax daliil looma hayo haddii qofku idhaa way bannaan tahayna maxaynu ku odhanahay maxaa lagu odhanaya qofka maxaa laga rabaa daliil baa laga doonaya wax xukun sharciya maadaama xukun sharciya uu yahay in la masaxo qoortu daliil ayay markaa doonaysaa markaa qoorta in la masaxo wax daliila maxay noqonaysaa markaa qawaaciddii sharciga bidcay noqonaysaa wakhayru lhadyi hadyi muxamedin washara alumuuri muxdathaatuha man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad lama aqbalay maadaama aanu dee soo aroorin oo adilada iyo axaadiista saxiixa faraha badan aynaan ku hayn dee lama aqbalayo markaa wax dila lama hayo marka qoortana laska ilaaliyo wa minhu ludunaan waxa kaloo kamid ah buuri sheekhu wa qaslu rijlayni labada lugoodna waa la meedhaya labadii rijlaynkiina waa la meedhaya ila alkacbayni aayadda xadida intaana wa arjulakum ila alkacbayni oo dee maca alkacbayni waa la masaxaya iyadana aayadda ayaaba dee taxdiid ilaahay ba xadido ishkaal ma laha waa aayaddii qur-aanka naskii axaadiistana dee wata ku soo aroortay bukhaariga iyo muslimkaba wata ku soo aroortay watartiibu in la tartiibiyo tartiibtuna waa shardigo waayo ilaahay wuxuu sheegay weysada waa la tartiibiyey waa kow rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee weysada tartiibbuu wuxuu ka bilaabay gacmihii wejigii waxaan jeeda wejigii baa laga bilaabay madaxii buu masaxay maxaan ku idhaahdaa labadii gacmood yani uu tartiibiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam weysadii maadaama weysadii la tartiibiyey oo dee rasuulkana tartiibiyey calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uu tartiibiyey sidaa loo loo dhigay ayuunbaa dee loo ta kale waa cibaado o de laisma weydaarin karo waa cibaado ha wa tartiib in la tartiibiyo ya ha marka tartiibta culummadu isku khilaafeen ahlucilmigu culammada qaar baa idhaahda tartiibtu waajib maa tartiibtu waa sunna laakiin sida saxdaa tartiibtu waa shardi waayo waa cibaado maadaama uu shaygu dee cibaado yahay haddaad tidhaahdo waxaa laga bilaabaya lugaha laga soo bilaabi karaa oo ilaa marka lugaha ka soo bilaabo gacmaan kusoo xigsiinaya wejigii cibaadada gebigeedu buu isbedelaya mutaabacadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga raacayay fi lkayfiya ilaan rasuulka mutaabacadu waa in kayfiyada sababta jinsiga kamiyada qadarka kayfiyada nooc haddaan rasuulka mutaabaca laga samayn cibaadaadka waa buraysaa cibaadadu marka hadduu idhaahdo waan iska weyse qaadan karaa oo lugahan ka soo bilaabaya anigu dee cibaadadaas waa baatil mana ansaxayso oo waxay khilaafaysaa dee hadyigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu marka tartiibta waa shardi sheekho waxaana rajaxay sheekhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id si fiican uu ku dheeraanayaaba ilahay raallah kaada isagoo sharaxaya aayadan qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanu waayahay watartiibu tartiibtuna waa shardi buu yidhi walmuwaalaatu in la xidhiidhiyo weysadii muwaalaadkuna waa xidhiidhinoo bimacnaa qofku markuu qayb maydho dee qaybtii kale weynaanay ka engegin haddii aad tidhaahdo maya waxba ma wada xidhiidhinayo lugahana halkan baan ku maydhayaa waxaan u jeedaa wejigana halkan baan ku maydhayaa gacmahana waxaan ku maydhi doonaa insha allahu tacaala suuqii baan kusii maydhi doonaa inta kalena waxaan kusii moori doonaa dariiqa berbera bal ka waran ya ma ansaxaysaa dee me ma ansaxaysa weysaba maaha taasi uu iska nafisa oo kollo madaxu sii maydhay dee kollo gacmuhu maydhay weyse lama maydha xataa isamkii weysada dee kaasi weysaba maahaba maayo waayo weyse waxaa la yidhaahdaa dee shay sharci oo israacraacsan baa la yidhaahdaa ilaan magacii weyso kaasi maaha xataa magacan dee ku dhici maayo isamkii aa uu nafisay baa la odhanayaa uu weyse qaatimiyaa la odhanayaa muu weyse qaadan kaas marka isamkii sharciga ahaa de waa inuu israacraaco way dhici kartaa yasiiran inqitaac yasiir yacni de way dhici kartaa inuu qofku qof salaamo isagoo weyse qaadanaya inuu qufaco kala yaro jiro weysadu in xanafiyadii ay go'do qasabadiina go'do waa dhici kartaa qasabadu waxbay dhici karaanoo halkaa uu idhaa weysadan ka soo qaadanaya ama weysadaa sii ama dee daqiiqad daqiiqatay khamsa daqaa'iq laakiin waxoogaa yacni curfigaa faraha badan inqitaaca kaiirkaee faraha badani in badan hadday kala goodo weyse lama idhaahdee dee waxaa la odhanaya wejiguu soo maydha baa la odhanaya marka kaasi weyse sharciya maaha marka culammada iska odhanaya fuqahada qaar baa ka odhanaya muwaalaadku dee shardiba maaha laakiin qowl saxa maaha waayo waa cibaado o dee weyseba lama odhan karaba wax sharciya oo israacsano waa weyso isamkii sharcigu dee ku dhici maayo waaya walmuwaalaatu dee way weysada la xidhiidhiyo weeye haddaan la xidhiidhin dee weysaba kuu noqon mayso waaya waa in la xidhiidhiyo taasina waa axkaamtii intii faralka ahayd ayuu sheekhu sheegay raximah allahu tacaala raxmatan waasa waxyaabo badanoo dee sunan fara badanoo waa leedahay intan waa intii faralkaas adarsu raabicu cashara darsiga afar iyo tobnaad buu yidhi nawaaqidul wuduuci waxyaabihii weysada jebinayay buu yidhi weysada ويستحب وكتجي مركا شرحا وياه الله المستعان أنا وكتجي كيجن أنتي سنك أحسن ويستحب وحسنا وكان مستحب كنا أنا وكتجي مسخدة هذا ويستحب وحسنا بيري ويستحب وحسنا takraar in lagu celceliya sunnaa qaslul waji wajiga meedhitaanka wajiga la meedhayo in lagu celceliya sunnaa oo saddex goor in la meedho waxa sunnaa saddex goor iyo laba goor waa sunne waajibku waa mar keliya dee wejiga mar keliya si fiican oo dee istiicaab haddii qofku wejiga si fiican u istiicaabo dee way ka dhacaysaa culimmaduna isku ijmaceen qawlan waaxidan isku ijmaceen hal mar wejiga si fiican hadduu u maydho waxaa la odhanayaa u maydha baa la odhanaya laakiin laba goor in la maydho saddex goor in la maydha waa maxay sheekhow waa sunne wayustaxabu waxa sunnaa takraaru in lagu celceliya mustaxaba in la takraariyo tasliidkii qasil weji wejiga marka la maydhayo saddex goor in la maydhaa sheekhow waa sunne iyo laba iyo axaadiista way kusoo aroortay maratan aw maratayn aw alaaan axaadiista weysada bal akhri hadda walyadayna gacmahana in laba goor la maydho ama saddex goor la maydho lagu celceliya waa sunne warijlayna lugaha alaaa maraatin in la maydhaa waa sunne axaadiis fara badan ayaa bukhaariga soo aroortay marka waa la maydhaya wahaakada waxaa kaloo lagu celcelin karaa almadmadatu luqluqashadii afka biyaha la gelinayey walistinshaaqu sandaarsiga biyaha la sandaarsanayo walfardu min dalika waxaa waajibo haddaba faralaa maratan waaxidatan hal mar baa waajiba alwaajib waajibku maratan waaxida hal mar baa farala aa mar keliya farala ama haddaba waa tan masaladii ama masxu raasi waar madaxoo la masaxo wuxuu yidhi masalada hadda halkaa masalada la soco masxu raasi madaxoo la masaxaa falaa yustaxabu sunno maaha takraaruhu madaxa in lagu celceliyo madaxa mar keliya ayaa la masaxayaa buu sheikhu u jeedaayo sheekhu wuxuu soo wataa haddii masale kale la soco waa la iskhilaafayaan ama masxu raasi madaxa oo la masaxaa falaa yustaxabu sunno maaha takraaruhu in la soo celceliyaa كما دل سيده تلمامسو على ذلك الاحاديث الصحيحه احاديث صحيحه waxay sheegaysaa madaxa markii in la masaxay waa runo احاديث farabadan ba soo aroortay inuu markii rasuulku masaxay sida daraadeed ee maxaba sheekh walaayabina ibn al-qayyim saad al-baad ku xulay lama hayo rasuulku kaleey salaatu wasalaam madaxa markii wax ka badan mu masaxin laakiin albani baa jawaabo ilaa allah ka hada axaadiista qaar ba ansaxay tamaamun minna fi tacliiq calaa fiqi sunna marka wuxuu leeyahay xadiis ba ansaxayoo dee waa warkii oo kooban marka maadaama xadiis ansaxayba oo saddex sheegaya dee mar keliyana waa masaxaynaa wa axyaanan marmarna dee saddex baa la masaxi karaa sheekho marka axaadiistu waxay u badantay laakiin waa dhab mar keliya inuu masaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiista bukhaariga iyo muslimku dee mar keliya sheegaysa marka xadiiskanna ansaxaya dee cilmiga dheeraadkaana ya man calima xujatun calaa man lam yaclam man xafida xujatun calaa man lam yaclam maadaama xadiis kale la helay ya dee waa naaqilo xadiiskaa kale ayuun baynu dee markaa qaadanaynaa markaa madaxana haddaad mar masaxdana dee waa heer sare kaale arag saddex goor haddaad masaxdana dee nafis weeyaan lafteeda oo dee axaadiista dee waa la hayaa marka labaduba way soo arooreen maasha allah waa heer sare weeyaan waayo darsu raabic cashar darsiga afariyo tobnaad buu yidhi ya labaduba ha waa hagaagsan yihin laakiin waxaa badan dee maratan waaxida badan laakiin ya waayahay labaduba ha labaduba way gudayaan waa gudaya الدرس الرابع عشر درس غافر يتبنا درس قال نواقض الوضوء وحيابي ويسد جمني يقول انت هسن كغارسينينا وقتكم واسكريا waysada waxyaabaha dhaawacaya intaasaynu ka gaadhsiinayna wahiya sita lix arrimoodba waysada jebinaya buuri alkhaariju wixii ka soo baxay min asabiilayni labada dariiqo wixii labada dariiqo ka soo baxay asabiilayni xagga hore alqubuula xagga hore wadubura iyo xagga dambe sabiilaynka waa labada dariiqo weeyaan marka wax allaala waxa kastoo qubulka ka soo baxa ama duburka xagga dambe waysadii way dhaawacayaan alkhaariju min asabiilayni ama ha ahaadaan maxaan ku idhaahdaa wax yar ama wax fara badan ha ahaadaane ka yar iyo kawa isku mar hadday halkaa ka soo baxaan wax weysadii waa jabaysaa buuri weysadii waa jabaysaa buuri alkhaariju wixii ka soo baxay min asabiilayn halkaa wixii allaal wixii ka soo baxaa dee weysada waa jabaysaa ama kaadi ha ahaato ama xataa haddii qofka dee dhiig ka soo baxo haddii xataa qofka ama da dhagax wax ka soo haddii qofka maadaama waxba ka soo baxaanba ama muctaad wixii la yaqaana ha ahaado ama wax naadir oo dee ha ahaadee wixii alkhaariju ama muctaad hayra muctaad naadir ama hayra naadir ba ha ahaadee wixii halkaa ka soo baxaa ka soo dhaca waysadii waa jebinayaan sheekho waayahay waa ko waxa kaloo jebinaya wal khaariju wixii ka soo baxay alfaxsh ee badnaa faxshku wuxuu la jeedaa ay alkasiir wax fara badan oo faxsha ka soo baxay oo an najisu nijaasa min aljasadi jirhka kale xubnaha inta kale ee labada xubnood ahayn ama madaxiiba wax kale ka soo baxeen madaxiiba dhiig fara badan ka soo baxay ama madaxiiba malax badan sii daayay yani wuxuu u jeedaa wax fara badan baa jirhkii kale ka soo baxay wal khaariju waxa soo baxay shay faaxisho fara badan oo najisa min aljasadi jirh jirhki oo xubnihii kale talaal madaxiiba dhiig badan ka baxay lugtiiba dhiig badan ka daatay wuxuu leeyahay waa ibnu baase ilaahay dembigiisa ha dhaafee waa masalada hadduu ku tegay la soco wuxuu leeyahay wadaadku wixii xubnaha kale ka soo baxa jirka kale ee ama madaxii ama lugihii ama haddii dhiig fara badan oo faaxish oo nijaasi ka socdaan weysadii way jabaysaa masalada waxaa qaba culummo fara badan oo xerteeniyo xanaabila ah hase ahaatee wax daliil sharci ah masalada looma hayo haddee masalada wax adilaa looma hayo hadduu qofku dhiig farabadan ka yimaado wayna ogna dhiigu waa nijaas laakiin dee dhiigga gacantaa ka dareeray ee halkaa ka socday in la yidhaha weysadii buu jabinaya deliil looma hayo marka culummo fara badan hadda sida way qabaan culummadii kale muxaqiqiintaad ibnu cuthaymiin ilaahay raallaha ka ahaadee masalada wax deliil waa madhabkii xanaabilada almadhab laakiin wax deliila looma hayo ilaahay raallaha ka ah innakuna dee deliilka ayuun baynu ka helnaa marka wax adilo ah oo masalada loo hayaa ma jirto weeyaan waxaynu haynaa alkhaariju min asabiilayn xagga hore xagga dambe labada xubnood cawrada wixii ka soo baxaa waynu garanay soo maaha laakiin jirka kale dee deliil looma hayo sheekhow ah sheekada xanaabiladana dee deliil bay doonaysaa ah walkhaariju alfaaxishu annajisu min aljasadi deliil bay doonaysaa ah masalada waa fahamta soo maaha taa deliil baa la doonaya wax adilaa inakuna uma hayno sheekhow waayahay laakiin waa xerteennii baa tidhi waa xanaabiladii qoladii ayaa yidhi wasawaalu lcaqli waxaa kaloo jabiyey buu yidhi inuu suulo alcaqlu caqligu inuu suulo caqligiibaa tegeyba allahu mustacaan wasawaalu lcaqli caqligiibaa suulay waa tegey caqliga binawmi hurduu ku tegey hadduu qofku seexdo oo qofku hurdo galo caqligi tago weysadii waa jabaysaa buu yidhi aw amase caqligi waxaabuu ku tegey buu ku socdaybaa hayrihi wax kaluu ku tegey ama uu suuxayba tusaale ahaan ama dejin baa galayoo hawadiiba waa ka baxay marka maadaama caqligu uu suulayba ama ha seexdo ama ha suuxo haddii xataa laydhaa waxbuu ku dhuftay de waxbuu cabay balaayu cabay oo caqligiibaa tegey xataa haddii la yidhaa dee weysadii waa jabaysa maadaama caqligu uu tegeyba weysadii waa jabaysaa buu wasawaalu caqli caqligiibaa suulay binoomin hurduu ku suulay aw amase wuxuu ku suulay hayrihi wax kale hayrihiina waa aliqmaw buu yidhi waa uu suuxay oo kale ama u waashay oo kale aw ka dhigay ama asugul waxbu cabayo marka khamrigii markaasuu caqligu tegey waxyaabahaasoo dhan hadduu caqligu suulo hurdadii waa tegaysa weysadii waa jabaysaa marka marka masalada hurdada waa laysku khilaafay annoom waxaa ku jira sideed qolba culammadu isku khilaafay weysadu ma jabaysaa hurdadu weysada ma jabaysaa mise ma jabiso amaaniyata aqwaal sideed qolba ku jira laakiin maxaa waxa saxuuna wa saxiixu waxa saxiixa hurdada faraha badan hadduu aad u seexdo oo dee hurdada faraha badani weysada way jabisaa hurdada yare khafiifka ee noomka khafiifka ah ee annowmul yasiir hadday tahayna weysadii ma jabayso marka maxaa saxiixa in la kala qaado annowmul kaiirkuna waa jabiyaa noomka khafiifkuna ma jibi wahuwa madhabu jumhuur lculama fuqahada badankooduna qowlkaas bay qabaan marka hurdada waa la kala qaadi saasaa markaa saxa insha allahu tacaala sideedda qowl waxba ma sheeg sheegayne waa yahay masalada kale hadduu suuxo isagoo weyse qabuu suuxay ka dhacay ama isagoo maxaanku waxbuu cabayo hawadii buu ka baxay haddaba hadduu isagoo weyse qaba uu suuxo weysadii way jabtay bilijmaaci culummada iyo fuqahadu way isku ijmaaceen hadduu ama wax taabto uu cabo ama maxaanku idhaahda waa suuxay oo caqligii uu suulo culummadu way isku waafaqeen waxyaabaha aan hurdada ahayn hadduu caqligu ku tago ama isbiirtu cabbi uu ka baxay hawadii way waa jabtay waxaa kale ka mid a waxyaaba weysada jabiya wamasuul farji wuxuu taabtay xubinta cawrada farjigii buu taabtay bilyaddi gacantii buu ku taabtay qubula xagga hore ha taabto kaana aw dubuna ama xagga hore u taabtay ama xagga dambe u taabtay min hayri xaa'il isagoon waxba uga dhexayn maro ama xaa'il isagoon waxba uga dhexayn ayuu mubaashar ahaan ku taabtay cawradii weysadii way ka jabisaa buu yidhi xadiiskii man masa qofka taabta dakarkiisu ha weysa qaato marka masaladana khilaaf weynba ku jira laakiin waxa saxa hadduu qofku ujeedo iyo shahwo u taabtana waaruu weyse qaadanaya haddii gacantu kaga dhacdo ujeedaba aanu kala hayna ya oo dee salaaan gacantu ka dhac laakiin ismabu ogeyn ama qafla qaafil buu ahaaba ya dee weysadiis waa sax hadduu shahwo u taabtayna ya wahuwa qowlu shaykh lislaam ibnu taymiya waana qowlu sheekhulislaam marka waa la kala qaadi oo hadduu xubinta u kas iyo shahwo iyo lada u taabtana uu saw ka jirtaa la odhanaya hadduu yidhaah mee ismaan ogeyn miskiinku yidhaahdana dee weysadiis waa sax weeye marka halkaa waa la kala qaadi lishahwatin aw liqayri shahwa waaye waxaa kaloo jebinaya waa aklu in la cuno laxmil ibili hilibka geeloo la cunaa weysada waa jebinayaa buuli waaklu cunitaanka la cuno laxmil ibili hilibka geeloo la cunaa weysada waa jebinaya hilibka geela inuu jebinayna axaadiis baa ku soo aroortay xadiiskii imaam muslim uu soo saaray baa ku soo arooray marka hilibka geeloo dhan baa ku jira hilibkii geela kacas iyo de kacadba baruurta waad jebinaysaa tacad kurusku wuu jebinayaa beerka geelu waa jebinayaa caloosha geelu waa jebinaysaa midhicirka hadduu cuno waa jebinayaa wax allaala waxaasoo dhan yaa ilaa keliyaha wax allaala waxaasoo dhan waa hilibba culimadu yidhaah wax allaala waxaasoo dhan waa jebin maraqa geela maraqu ma jebiyo sida saxdaa dee caanaha geeloo lama jebinayaan yaa markaa caanaha iyo maraqun ka soo reeb laakiin waxaan kale ee xubnaha ah ya weysada waa jebinayaan markaa ama ha la yaryareeyo ama ha la weyweynaysiiyo wax allaale wixii hilibi waa jebinayaan haddii suqaar lagaaga dhigo lagu yaryareeyo de wuu jebinayaan haddii isagoo waaweyn aad cunto wuu jebinayaan haddii karaacinka lagu daro wuu jebinayaan haddii baasta federation lagu daro waa jebinayaan saambuusaha ka warrama ka sheekeeya saambuusaha lagu daro hilibka geelu isaguna weysada waa jebinaya waayo de haddii lagu daqadeeyo oo lagu yaryareeyo isagoo waaweyn haddii lagu dhibo waa isku midda culimmadu yidhaahdeen marka maadaama hilib geelu yahay oo marka la cuno marka sidaa loo cuno marka sidaa loo kala saaraba uu hilibka yaallo weli xaqiiqadii hilibkuna aanay tegin dee waxaa la odhanaya waa hilib baa la odhanaya marka ama ha la yaryareeyo ama ha lagu suqaareeyo ama ha lagu karaacimeeyo mar kastaba weysada hilibka geelu waa jibinaya sheekho ah wax allaale wixii hilibi waa jibinaya saambuusuuna weysada waa jebiye dadka qaar baa meelaha ka yidhaahda ma jebiye laakiin de qowl saxa maaha waa jebinayaa qofkana waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsado oo adilada ilaaliyo wa aklu laxmil ibil waa jebinaya waa riddatu inuu ka ridoobo cala lislaami diintii buu ka laabtay acuudu billah diintii iyo islaamkiibuu ka ridoobay inuu qofku ridoobaa walciyaadu billaah camalkiibuu burinaya allahu mustacaan waa dee rujuuc inuu ka laabtay diinta islaamka mar hadduu ridoobo weysadii waa jabtay iyaduna islaamkiina waa jabay dee weysadina waa jabtay acaadana allahu ilaahay naga ilaaliyo walmuslimiina min dalik waayahay aniyo halkaas meel sii dheeraatay halkaa wadaadku bise intaan iska xiray intaan ka gaadhsiina waaye waxba mara insha allah ama qaslulmayiti qofka maydka ah in la maydho fa saxiixu waxa ansaxaya annahu qofka maydka haddii la maydho laa yabkudu ma jebinayo alwuduu'a weysada ma jebinayo qof mayda haddii la maydho weysada ma jabayso wa huwa kaasi qowlu waa qowlkay ku tegeen akaru ahli lcilmi culummada badankood waxay qabaan qofku hadduu dhinto oo aad maydho adigu weysadii kaa jabi maysee waxa mustaxab oo laakiin sunno ah maadaama qof aad dhintay maydhay waxa mustaxaba adnaynaad maxaan kule iska weysa saasa mustaxaba laakiin weysada maday ma jabayso waayo licadami daliili calaa dalik wax dee daliilo loomaayo laakiin hase ahaatee low asaabad hadday haleesho yadulqaasir qofka maydhaya gacantiisu hadday ku dhacdo farjal mayiti qofkii dhintay meydkii xubintii farjigiisii min hayri xaal isagoon maro iskaga dhigin haddii gacantiisu ku dhacdo wajaba caleyh waxaa saaran alwuduu inuu weyse qaato waayo xubin farji haddaa taabatay man masa farjan waa riwaayad kale qofku farjiba hadduu taabtaba farjiga aadamiga alxay almayit lab dhadig si kastaba ahaatee farji haddii la taabtaba lishahwati waajibaysa wajaba caleyhi lwuduu walwaajibu waxa waajiba allah yamasa inaanu taaban farjal mayit qofka dhintay farjigiisa inaanu taaban ilaa mooyaane min waraai xaaliweyn mara iskaga dhigo haakada waxaa kaloo la mida masale kale masul marati gabadha in la taabto masaladani waa muhim weliba gabadh in la taabto gabadha in la taabto laa yanqudu ma burinayo alwudua weysada ma jediyo mutlaqanba ama ujeeddaha u taabto ha kala ahaada ama yaanu ujeeddaba kala haanine gabadha in la taabta weysadaba ma jediyaba waa warka madaxdiisa sawaan kaana daalika kaasi ha ahaato can shahwatin ha ahaato bal hadeeg shahwo ha u taabto ujeeddo isagoo kale aw amase hayra shahwatin ujeeddo yaanu ka lahayn fii asaxi qowlay alculamaa aqwaasha culummada waxa ugu ansaxsan gabadh hadduu taabto inaanay weysadi ka jabin qowlkaasa ugu ansaxsan waa ibnu baas ilaahay raallaha ka ahaale maa lam yakhruj minhu haddaanu ka soo bixin shayun haddaan wax ka soo hadduu taabto ujeeddo u taabto oo wax ka yimaadaan dee markaa way ka jabteen la socohada laakiin wuxuu leeyahay haddaanay waxba ka soo bixin bal haddee maa lam yakhruj minhu shayun haddaanay wax ka soo bixin lianna nabiya sala allahu calayh wasalam waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabbala waa dhunkaday bacda nisaa'i dumarkiisa qaar ka miduu dhunkaday lianna nabiya calayhi salaatu wasalaam qabbala waa dhunkaday bacda nisaa'i dumarkiisa qaar ka mida ayuu nebigu dhunkaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uma kadibna sallaa waa tukaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walam yatawada rasuulku muu weyse qaadan xadiiskaasina waa xadiis saxiixa weeye inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisho dhunkaday manuu weyse qaadan waa xadiis saxiixa ama haddaba ishkaalkii nebiguu ka jawaabaya ilan dadka qaar baa odhanaya aayaddii qur-aanka ahayd maxaa lagaga jawaabaya ishkaalkii jawaabtiisana iminku kuu dhiibaya isagoo naqdiya ayuu kuu dhiibaya ama qowlullahi subxaanahu wa tacaala aayadda ilaahay suurat annisa walmaa'ida aw laamastumu nnisaa aayaddii maxaa laga yidhi falmuraadu bihi waxaa loola jeedaa aljimaacu galmada lagu fasiray fil asaxi qowlka saxdaa min qowlay alculamaa wa huwa qowlu ibni cabaas waa tafsiirka ibnu cabaas radi allahu tacaala canhuma uu ku fasiray laamastum ey jaamactum galmada ninku dee gabadhiisa u galmoodo ayaa loola jeedaaye gacantii lamsaliya tii yadii ahayde gacanta aayadda loolama jeedo marka haddii gabadh la taabto weysadii ma jabaysee galmada taabashada waxaa loola jeedaa galmada caadiga loola jeeda marka dee waxna waa gacanta caadiga taabashada oo iyadu waxba ma dhaawacayso laakiin taabashada galmada ah ayaa ayadda loola jeeda maasha allah si fiican ayuu sheekhu dembigiisa allah dhaaf raxima allah lan raxmatan waasca allahu subxaanahu wa tacaala aclam billahi tacala tawfiiq